Guddoomiyaha degmada Balad-Xawo ee gobolka Gado ayaa daah furay mashaariic isxilqaan ah oo bulshadu ay ku horumarinayaan magaaladaasi waxaana qayb ka ah mashaariicdaasi mashruuc dab-damisyo loogu iibinayo magaalada Balad-Xawo ee gobolka Gado dhismaha garoonka kubadda cagta iyo sidoo kale ayraboodka magaalada oo ay diyaaraduhu ka duulaan ugu horeyn guddoomiyaha degmada Balad-Xawo ee gobolka Gado ayaa waxa uu bulshada ku bogaadinayaa ahamiyadda ay leedahay arrintan waxaana uu tilmaamay in maamulku garab taagan yahay waxaan rabnaa inaan daa halkaan ka daah fureynaa mashruuc isxilqaan ah mashruucaas oo ah in degmadu ay yeelato debdemis waxaad ogtihiin gadaashana boorka waxaa ku qoran waxaa weye bulshooy debdemis la'aan waa dareen joogto ah debdemis la'aan waa dayac dadweyne debdemis la'aan waa adduunyo la'aan bulshooy aan deminna dabka waxaa horey noogu socda sida aad ogtihiin oo heer gebagaba ah noo marayo mashruuci laamiga mashruucii elaboorka iyo mashruuci garoonka stadiumka garoonka kubadda degmada baled xaawo maantana waxaan u taagannahay bulshadeeda qiimaha badan in ay debdemis helaan waa muhiim waxaa loo baahan yahay dadku reer baled xaawo way hurdaan inaad hurdada ka kacdaan
qaar ka mida bulshada kulanka ka qayb galay ayaa waxa ay tilmaameen in bulshada magaalada baled xaawo ay diyaar u yihiin horumarinta magaalada islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan iyaga oo baaq u diray qaybaha kale ee bulshada ku sugan waddanka dibaddiisa daafurka sidaa dhabarkay ka arkaysaan mashruuc horle oo degmadan ku soo kordhin doona waana gaarigii debdemiskaha sidaad boor ka arkaysaan waxaa ku qoran bulsho debdemisla'aan waa dareen bulsho oo joogto ah halkudhigga waxa aan maanta qabanayna ayaa ku astaysan muxuu ahaa in degmada ay hesha debdemis nahay qayb ka mid ah horumarinta degmada beled xaawo sida aad boorka ku aragtaanba maanta waxaan u taagannahay debdemis inaan degmada ku soo kordhina hadduu ilahi raado insha allah mar walba waxaan la dareennahay bulshadannada waxay iyaga damqiyaanna damqiyo wixay iyaga farxadgeliyana wayna farxadgeliyaan waxaa maanta aan u taaganahayna kolle ina iyagana farxadgelin doonaan waan jecelnahay hadduu ilahi raado insha allah magaalada beled xaawo ee gobolka gado ayaa waxaa bulshadeedu wadeen baryihii u dambeeyey dadaallo isxilqaan lagu horumarinayo magaaladaasi kuwaasi oo lagu hagaajinayo qeybaha muhiimka u ah adeegyada bulshada magaalada beled xaawo ee gobolka gado